xarunta midnimo oo ah goob lagu xanaaneeyo digaaga bacrimiska ah ayaa ah meel ay ku xiran yihiin macaamiil badan waana tii ugu horeysay nooceeda ah ee laga hirgeliyay magaalada kismaayo walow ay muddo shaqaynayso curinta hal-abuurkan shaqo ayaa waxaa bilaabay toddobo haween ah oo ah dadkii dib uga soo guryo noqday xeryaha qaxootiga ee dalka kenya xaliimo cali maxamuud maamulaha guud ee xarunta midnimo ayaa ka warbixisay howlaha ay qabato xaruntani iyo sidoo kaleeto wax soo saarkooda xarunta markii u horeysay annaga fikir naga imaaday baanu ku furnay annagoo haween ah fikran isula tagnay markaanu ka soqonay xeryaha qaxootiga ayaa fikran madaxanaha ka imaaday baanu ku furanay laakiin kadib waxaa na caawiyey oo na gacan qabtay hay-adda s w s o oo kaashanaysa hay-adda j i z walahi wax walboo la bilaabay faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay in badan waan kusoo jabnay digaag dhan oo soo gadnay hal mar naga baabaday waanu aragnay aqoon la-aan maxay ahayd markii dambe tababare nala siiyeyna maasha allah faa'iidaan ka joognaa hadda digaagta markaad rabto inaad maxay ahayd aada bacrimiso waa inay marka u horeysa uu dhalo hooyo diiq iyo digaag waa inay iska dhalaan haddii kale aan u dhigno sida koonfureedka doore iyo diiq inay iska dhalaan hadduuna diiq iyo doore aan iska dhalin ukuntaa kuuma noqonayso ilmo marka u horeysa waa inaa diiq iyo doore ay iska dhalaan ukuntaa ukuntaa diiq iyo doore marka iska dhalaan markaad intaad rabtay aad gaarsiiso waxaad gelinaysaa incubator baha la dhaho incubatorkaasaad gelin sideedda beriyi hore waxay taagnaani steeb loogu talagalay qoraaluu leeyahay bahalku qalabka lagu bacrimiyo ukunta huuriyo waaye marka qeybka bahalkaas huuriyo maxay ahayde ukunta soo jabinahaya ee dhalinaya waaye marka wuxuu leeyahay heer steeb steeb loo gaarsiiyo maalinka koobaad ilaa maalinka sideedaad wuxuu taagnaani lambar aad adigu la gelinayo haddana maalinka sideedaad ilaa maalinka afariy tobnaad wuxuu la istaajin haddana lambar kale uu isagu leeyahay maalinka afariy tobnaad ilaa maalinka sideediy tobnaadna lambar kaleo la istaajiyuu leeyahay maalinka u dambeysa ee koo iyo labaatanka ilaa sideed labaatankana lambar la geeyuu leeyahay marka waa heer biyood iyo heer kul midna hoos baa loo dhigi lambaradiisa midna kor baa loo qaaday annaga maadaama aanu in badan dhooshaanada inteeda badan baanu ku qaadanay dalka kenya waxaanu aragnay digaagta inta badan uun socota ee la keenayo markaanu aragnay maxay ahayde kenya oo digaagta laga dhaqanayo oo taariikhaha maxay ahayde aanu aragnay maxay ahayde dad caan ka ah kenya sida hadda madaxweynaha kenya oo kale william ruto wuxuu ku gaaray heerkaas waxaa waaye markaan taarikhdiisa aad iskuullada naloogu soo dhigay inuu maxay ahayde uu digaag ka bilaabay